meeshan aan ku kulannay aan isugu imaanay waa buulamadiina weliba gaar ahaan waa wadada ka baxdo taangiyada buulamadiina ka baxdo ee maraysa kawaanjahan joofle meesha dhagaxa lagu sameeya gadaashiisa masjidka halgacanka aniga magacaygu waxaa layihahda xasan xuseen cusmaan baa layihahdaa imaamka masjidka halgacanka ayaan ahay qof kasta oo muslim eh waxaan la hadlayna waxaa waaye countigan gaarisa iyo mas-uuliyiintiisa gafanaha uu kow ka yahay imbiga township uu laba ka yahay m c a-ga ragga mas-uuliyiinta ee countigan laga soo bilaabo gafanaha imbiga macnaha maxaan ku idhahdaaye galbeed ninka laga doortay abuu ayaan la hadlaynaa dadkan meesha iskugu imaada dhib baa isku keenay dhibkaa ilaa jiifafka ilaa odayaasha dhaqanka ilaa waxaala wixii ay khusaysaan waxaan u sheegaynaa ummaddan meesha tuuran dhib baa meesha iskugu keenay lambar on dhibka isku keena kow muddo shan sana lix sana toban sana dhan horta biyola-aan baan qabnay oo biyo ma cabno oo booyadaan ku cabnaa taangiga halka kilomitir noo jeeda ee noo muuqda bidhaantiisa aan arkayno waan ka oomannahay biyo ma qabno meeshan aan taaganna bay baa maraa halkan aan taaganna ee lagu qaadahay sawirkan beeb baa maraa beebka waan ka oomana biyo ma qabno eerdan aan taaganna waxaa laga heli karaa labaatan soddon qoys ka badan oo rajista ah oo wota u rajista garaysan oo bil walba biilka biyaha loo soo diro oo la weydiiyo biyahana waan gadanaa dhibka annaga oo walba qabne oo wax toban sano dhan qabne yaa haddana waxaa noogu darmay stiimarna ma qabno transformaga dabka geedahan siiyaa ku yaallaa stiimar lagama yaqaana hadda suuqan aan taagannahay waxaan waa isbitaal inta kalena waxaa waay ilaa sagaal toban dukaan baa ku taallaa maalin walba ayagaa dukaanleyda hadda doonaane dukaanleydu way khasaareen caanihi waa la soo qaadaa waa la daadiyaa wax qabow meesha laguma qabo masaajid saa uu tukanaan garan waayne bishi soo noocaasaan ku soo dhammaysanay dabla-aan baa biyola'aanta noogu darmatay saddex waxaa kaloo noogu darmay waan tegi doonaa wadadan way go'da hadda meeshan waa stage gawaarida istaagaan wakaa gawaarida gaashaana taagan waaye meel la maraa la waaye gawaari markay magaala aan intay u baxan halkaasay soo wareegtaan wadana ma qabno laga soo bilaabo taangiyaha ilaa macnaha lagaga dhacayo macnaha waxaa waye hadda bursa lagaga dhacayo wada mala wadana way go'de marka wadana ma qabno biyana ma qabno dabna ma qabno waxaan leenahay dadkii dadkan xilkooda qaaday ee la doortay magaalada waad joogtiin khaas ahaan saana saana ninka abuul la yidhaahda ee galbeed laga soo doorto ummadda ummadda ku doorata waaye haddana war waxaan kaa qabnaa inaad taagantood doorasho aad ka rajo qabto haddii walaalow rajo aad qabto ummaddan rajo ka qabto inaad meeshan soo istaagtood ka khudbayso oo waddadan naga hayaajiso oo meeshan bayb naloo geliyo oo transformaga nalaga bedelo oo sida ugu dhaqso badan meejadeeqow macnaha waxaa la gaarsiiyey asaga ku shaqale baa layidhi intaan kombaleen sameeyna baan xafiiska waxaan tegnay bableytin baan tegnay waxay nagu yidhahdeen transformaga waxaa bedeli karaa oo hawsha wax ka qaban karaa ninka loo yaqaano m b m b-ga township waa meejadeeqow waaye ayaan kabtan kala hadlaynaa ummaddan way rafaasan tahay cid u maqanna ma jirto wax war ka qabana ma jirto hawshaa waxaan rabnaa in jawaab degdeg naga siiyaan u baahannahay magacayga waxaa la yidhahdaa mahad jeele waxaan ka tirsanahay odayaasha oo deegaan u eh meeshan hadda aan joogno buulamadiina xaafadan waa xaafadda buulamadiina bay hadda ma ku magacaaban tahay annaga magac gooni uma naqaane waxay ka tirsan tahay hadda aan dhibaatadan haystay ka soo bilaabani warshadda joofle meesha hadda magaceeda kolle waa la garanaya dhagax baa lagu sameeyaa joofle ku magacaaban tahay laga soo bilaabo meesha ayada ilaa hadda meesha aan taagannahay masaajidka halgacanka loo yaqaano waddada intaa waa la mari waay dhibaato horaan ku qabnay oo biyola'aan bay ahayd dhibaatadii u horreysay oo countigan hadda shan iyo toban sano marahaya intuu defolitionka imaaday inta annaga biyola'aan baan ahayn oo booyadun baan dhaansan jirno annagoo tii qabno oo codsi meel kasta geysanay oo tii maaragtay kaba samarnabo iyo haddana waxaa noogu darsamay laba dhib oo maxaanku idhahdaa mid satiimir u yahay oo satiimir la'aan ay tahay dhibka noogu weyn tan kalena ay tahay wadda xumi ayadoo waddadii marka horeba godad sii ahayd iyo haddana waxaa noogu darsantay inay roobabka buuxiyaan oo meesha la mari waayo oo her xaafadda markaad u soo socoto oo tidhaahdo taxi baan qaadin aad tidhaahdo uu ku weydin meeshaad u socoto haddiiba aad magaceeda sheegto meesha la yidhahdo joofle sheegto uu kuleeya maya meeshaa ma aaday laba unbay mid tahay buu kuleeya inaan kugu dejin toga markii la joogo qarkiisa ku dagsii lugeeh maysan ahayn aan ku wareejiyo lacagta kugu kordhiya aan kaa soo geliyo maxaan ku rahdaa jidka la yidhaahdo maxaan ku rahaa ku naso laamiga maraya waxaan rabnaa inaan halkan baaq dheer iyo mid dhuba aan oga dirno mas-uuliyiinta meeshan u xilsaaran hadday yihiin kuwa laga soo doortay maad ka imaadaan maxaan ku dhaha national government oo embiga oo kale national government buu hadda u xilsaaran yahay dhaqaalaha ka imaado asagana meesha mas-uuliyaddiisa haya waxaan rabnaa horta ninka asaga ee majadeeqow inuu meeshan mas-uuliyaddeeda hadda u hayo inuu maarata si fiican oga maarata oga muuqdo mas-uuliyadda ayada waxaan u malay meeshan majadeeqow kuuro badan buu ka helay galbeed marka la yidhaahdo mana aragnaba magaalada wuu imaadaa madaa hoostii buu ka soo hadlaa meel unbuu ka soo hadlaa markuu meelaha tagole gaaris baan joogaa daaha gadaashiisa inuu ka soo hadlo baan aragnaa waxaan ku leenahay walaalow meesha waa lagaa soo doortay kuuro badan baad ka heshay waxaan rabnaa inaad meesha dadka ku soo doorto wax u qabato oo stimarka aad wax ka qabato oo waddada hadda waa lagu qaban doonaa kamera markaad aragta meeshan meeshan dad bu- dad baa ku nool ma dhigi kartid weeyaan stiimarkaana wax nooga qabato oo waddada aad naga hagaajisin waxaan u baahannahay waa waddadan oo aad iyo aad ugu rafaadsannahay meejadeeqa horta minaa waxaan rabnaa aataa ayada si fiican nooga soo jawaabto ninka ku xog waa gafana gafana waxaan u malayn daraad xaafadda dhib baa ka dhacay dhib baa la gaaray wiil walaalkaana ayaa meeshan lagu dilay tacsiyadii dadka imaaduu ka mid ahaa haba soo daahee tacsiyadii dadka ka mid ahaa buu imaaday anigu waxaan isweydiinaya gafanaha dhooqadan ma soo dhexmari doona intee la mariyey ninka waxaa la dhooqadan buu dhex maray ani maba islahaanba dhooqadan intuu dhex maray jawaabteeda maarata sidan oola daahi ama uuba iskaga dhaqaaqay maba lahaanba war gafana waxaan ku leenahay mas-uuliyad badan culus baad haysaa dadka mas-uuliyaddooda adaa maarata haysaa hadhow aakhare waa lagu su-aali doonaa war waxaan rabnaa waddadan noocan u taallo ee baabuurta dhan ay ka go'een ee maarata dhibaatada weyn lagu hayso inaad horta walaalow aad meesha dhaga hagaajisaan u baahannahay biyola'aan baan nahay laba taanba ha taamka ugu dambaad sii dhammaysanaysaa meeshan cabashadeeda in badan baan maarata ku soo gaartay miidiya ka aragta iyo xafiiskaada tegnaya biyola'aan baan nahay booyadaan ku cabnaa suurtagal lama noqonayso annagoo xafiiska bidhaantiisa arkayn inaan booyada ku cabno taana waa midda noo labayso markaa jidka ka soo tago tan saddexaad waa stiimar culays badan baa naga haystaa